أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa xaqiijisay in mid ka mid ah diyaaradaheeda casriga ah ay ku soo dhacday dalka soomaaliya in ka badan konton ruux oo etoobiyaan ah ayaa lagu dilay duqayn diyaaradeed oo ka dhacday gobolka mahaarada ee dalka etoobiya howlgallo kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya kataab al akhbaariya ayaa baa'isay film cusub oo ah qaybta shanaada ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiri
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن intaasi aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisanna dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa xaqiijisay in mid ka mid ah diyaaradaheeda casriga ah ay ku soo dhacday dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan war rasmi ah oo ka soo baxay taliska ciidanka dowladda saliibiyadda ee maraykanka ee qaaradda afrika ayaa lagu sheegay in mid ka mid a diyaaradahooda dagaalka ay ku dhacday deegaan dhaca koonfurta soomaaliya taliska africom ayaa war qoraal ah uu soo saaray waxa uu ku xaqiijiyey warar sheegaya in mid ka mid a diyaaradaha casriga ah ee maraykanka ay ku soo dhacday deegaan qiyaastii siddeetan iyo shan kilomitir u jiro magaalada caasimadda ah ee muqdisho maraykanku waxa uu sheegay in diyaarad daroon ah oo nooceedu yahay m q c ay ku soo dhacday deegaan ka tirsan shabeellada hoose diyaarad nooceedu yahay m q c oo uu leeyahay ciidanka maraykanka ayaa ku burburtay koonfurta soomaaliya saacaddu markay ku beegneed labiiyo tobankii iyo afartan daqiiqo oo duhurnimo taariikhdu markay ku beegneed shanta nofeembar welina waxaa socda baaritaan ku aadan waxa sababay in diyaaraddu ay soo dhacdo ayaa lagu yidhi war ka soo baxay taliska africom warbaahinta maraykanka ayaa sheegtay in weli la garan la'yahay sababta diyaaradda u soo dhacday in iskeed ay u soo dhacday iyo in la soo riday diyaaradda m q c ee maraykanka uga soo dhacday shabeellada hoose ayaa suuqyada ka joogta lacag ka badan kow iyo labaatan dhibic shan bilyan oo dollar dowladda maraykanka ayaa si toos ah iyo si dadbanba kaga qayb qaadanaysa duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah in ka badan konton ruux oo etoobiyaan ah ayaa lagu dilay duqayn diyaaradeed oo ka dhacday gobolka maxaarada ee dalka etoobiya warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa ku waramaya in ciidanka cirka nidaamka abiy axmed ay duqayn diyaaradeed oo ay ka fuliyeen gobolka maxarada ku dileen tobanaan shacab ah duqayntan ayaa si gaar ah waxa ay ugu dhacday deegaanka durbete ee dhaca koonfurta gobolka goojaam waxaana fuliyey diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn goobaha ay duqayntu beegsatay ayaa waxaa ka mid ah madariso caruurta wax ku barata goobo loo dalxiis tago iyo suuq dadweynuhu ay ku badan yihiin waxaana inta la xaqiijiyay ku dhintay ilaa konton ruux dadka lagu dilay weerarkan waxaa ka mid ah caruur dumar uur leh iyo sidoo kale odayaal sida ay warinayso warbaahinta maxalliga ah ee gudaha itoobiya ilaa kow iyo labaatan kale ayaa lasoo warinayaa inay ku dhaawacmeen kuwaasoo xaaladoodu ay halis tahay guddiga xuquuqul insaanka ee itoobiya ayaa dhankiisa xaqiijiyay dhacdadan oo dhacday maalintii labaad ee toddobaadkii lasoo dhaafay gobolka amxarada waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay dagaalo laayaan ah oo u dhexeeya ciidanka dowladda federaaliga ah ee itoobiya iyo maleeshiyaadka faano milatariga itoobiya ayaa dhowr jeer sidan oo kale duqeymo uu ka fuliyey gobolada oromada amxarada iyo tigree waxa uu ku dilay dad shacab ah colaada ka socota itoobiya ayaana faraha kasii baxaysa jabhadaha mucaaradka waxa ay doonayaan inaysan hubka dhigin ilaa ay adis ababa ka qabsadaan oo ay xukunka ka tuuraan nidaamka abiy axmed howlgallo kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya yaasir maxamed ayaa inoo faahfaahinaya ciidamada mujaahidiintu waxay maanta weerareen maleeshiyaad murtadiin ah oo biyo ka dhaansanayay ceelka buulaxaaji ee duleedka magaalada kismaayo waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo murtadiinta soo gaaray dhanka kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee deegaanka awdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale waxay mujaahidiintu xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee deegaanka awdin leh oo ka mid ah deegaanada wilaayada baay ee cadowga allah dullaanka ku joogo dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen saldhigga murtadiinta ee xaafadda haanta dheer ee degmada afgooye oo soddon kilomitir u jirta magaalada caasimada ah ee muqdisho sidoo kale waxaa faahfaahino dheeraad ah laga helayaa qaraxyo iyo duqeyn kufaarta afrikaanta lagula beegsaday deegaana ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay shalay qaraxyo la beegsadeen kolonyo kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay duleedka deegaanka number lixdan ee shabeellada hoose waxaana qaraxaasi bakti iyo dhaawac ku noqday lix askari oo kufaarta ugandha ah sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay madaafiic ku garaaceen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka burculow ee hoostaga magaalada baraawe waxayna madaafiicdaasi ku dhaceen gudaha xerada sidoo kale waxaa xog dheeraada laga helayaa qaraxyo maalin ka hor kufaarta afrikaanta lagula beegsaday deegaanka laanta buure waxaana qaraxaasi lagu gubay gaari tow ah waxaana ku baktisay shan askari oo kufaarta ugandha ah howlgalladani ka kala dhacay wilaayaadka jubbada hoose baay iyo shabeellada hoose ee wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxay imaanayaan xilli maalmo ka hor duleedka magaalada kismaayo uu ka dhacay dagaal culus oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen boqol koob iyo labaatan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah waxayna mujaahidiintu dagaalkaasi kusoo furteen hub kala duwan kataab al akhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta shanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiri warbixin ku saabsan filimkaasi waxaa inoo soo diyaariyey walaalkeena cabduqaadir maxamed rabaani
kataa'ib al ikhbaariya ayaa soo saartay muuqaalkan oo ah qaybtii shanaad mashruuca saka qaybinta maktabka diiwaanka sakada ee xarakada shabaabulmujaahidiin ee sannadka kun afar boqolixyo afartanka hijri oo ay ka samaysay deegaanka yokoyow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool muuqaalka oo soconaya ku dhowaad shan daqiiqo ayaa lagu daawanayaa goob fagaaro ah oo ka tirsan deegaanka oo la isugu keenay xoolaha nicmooleyda ah iyo dadkii fuqarada iyo masaakiinta ee la guddoonsiinayay sakada xoolaha nool haya maalan nambarka untuqluba kinfiiriye bismillaahi
fuqarada iyo masaakiinta ayaa la guddoonsiinayay nambaro ay ku qaadanayaan hadba nuuca xoolaha ee nicmooleyda ka tirsan ee saka ahaanta loo siinayo weliba iyagaoo aad ugu faraxsanaa sakadaas xoolaha noolee la siinayey neefgeela yalaoosii manaha zakawaadki gurba'a yalisi insha allah ilaahay ka mahadsan muslimiintii zakida hambati dadkumad ahaay neef kasa ilaahay inku nasiibi mujaahidiinta meynka do'aayay ini garantiyeed guula laka dhake gaaladaa la jibi cabdulahi alaluuf nambar leh nambar leh nambar leh
bismillaahi anoo sheekh cabdulaahi sheekh aluufleeraw alxamdulilah geeka zakaadii ilaahay waajibiyey ini dadkana laaku qaado hatana masaakinta dhakanagu siyeysan fadhinqiibi ilaahay sheegaana nin qiibi yahay alxamdulilah ilaahay kama hasan sumad cadiya mujaahidiinta ya kama hasan ilaahay galantiyo korkaweela ana nasiib mahayan dhaway gaal alxamdulilaahi ilaahay dadkii dhiibini barakaay dhankii lahuqaadan barakaay ilaahay ba subxaana wa tacaala khuduu min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum watuzakiihim eri insha allahu gaalahay dhawi mujaahidiinta alxamdulilaahi eeda aan kama hasanyin wabilaahi towfiiq salaamu calaykum waraxmatullah
magaaga idowmaal alayku dawlila ere geeka miilin mayna ninka qiibiyay olay zekadi mujaahidiinta ciidamada mujaahidiinta ninka qiibiyay miilin may baa la eesiyay baa shan neef oo irin ah way baan kama hadeeliyey mujaahidiinta ini galantiyo koraata gaalada ashaadulo dirirka ini hoos yaalan
mujaahidiinta ayaa allaah markii uu makansiiyey dhulka lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxa ay oogeen dhammaan intii uu allaah ku addoonsaday addoommadiisa iyo mujaahidiinta oo soo nooleeyey rukniga sakada oo ah rukniga saddexaad ee tirarka islaamka sidaba ay ku wariyeen bukhaari iyo muslim xadiidka aynu ka soo qaadannay jaamiculculuum walxikam sakadu in ay tahay tiirka saddexaad ee tiirarka islaamka ugu dambayntiina wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa sannad kasta sidan oo kale sakada xoolaha nool oga qaybiya wilaayaadka islaamiga ah ee ay ku maamulaan ku dhaqanka shareecada islaamka iyadoona mashruucaas ay ka faa'iidaysteen kumannaan dad fuqaro iyo masaakiin ah oo ku kala nool wilaayaadkaas islaamiga
شوقا فجادا وأحلام الأماني تشب بنا اتقادا أخيها كابتنابي ومن قلبي التصافي نقينا أبالي إلى المجد المنافي
mahadsanid rabbaani warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaas asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu